بسم الله الرحمن الرحيم wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka waxay ugu baaqaysaa dhammaan shacabka soomaaliyeed khaasatan shacabka degan magaalada muqdisho in ay ayaamahan ay jiraan arrimo muxuu ahaa ku saabsan arrimaha mudaaharaadka ama shirarka waxaana wasaaraddu ay ugu baaqaysaa dhammaan shacabka in ay cid walba oo rabta inay shirar ama mudaaharaad ay qabtaan oo ah mudaharaad oo ah kan nabadeed ama mudaharaadka muxuu ahaa si fiican oo nabadeed inay rabaan inay u fuliyaan waxaa lagama maarmaan ah inay marka hore ay ka qaataan amar ama ay weydiistaan wasaaradda arrimaha gudaha ruqsaddaas ruqsaddaasoo waxtar u ah in muxuu ahaa la sugo amniga shirarkaas ama mudaaharaadkaas taasoo muxuu ahaa dhacda ama muxuu ahaa laga cabsi qabo mar walba inay ku soo dhex dhuuntaan qolooyinkan nabaddiidkaa oo markaana u keeni karta amni darro keeni karta dhibna u keeni karta shacabka soomaaliyeed waxaan markaa aan ugu baaqaynaa oo aan uga digaynaa cid walbaa shirarkaas ama mudaharaadkaas rabta inay qabato in ay muxuu ahaa soo gudbiyaan ama soo ogeysiiyaan wasaaradda arrimaha gudaha si loo sugo loogana warqabo amniga muxuu ahaa mudaharaadyadaas ama shirkaas taasoo aysan muxuu ahaa mar walba wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ay ku dadaalayso in ay muxuu ahaa sugaan amnigooda ay sugaan oo muxuu ahaa ay mar walba muxuu ahaa ka warqabaan si looga hortago falaldembiyeedka qolyahaas nabaddiidka ee ku soo dhex dhuumanaya muxuu ahaa mudaharaadyadaas ama shirarkaas la qabanayo waxaan sidoo kale ugu baaqayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed khaasatan nidaamka ama muxuu ahaa maamulka puntland waxaan ugu baaqayaa falalka muxuu ahaa dadka wada falal dembiyeedka iyo dagaalada ku dhex wada shacabka in ay muxuu ahaa ka waantoobaan taas anigoo muxuu ahaa ka ka soo qaadanaya shirkii muxuu ahaa golaha wasiirada oo ay arrintaas maanta uga hadleen oo ay ugu baaqayaan shacabka puntland dhibaatooyinka ama muxuu ahaa dhacdooyinka faldembiyeedka oo shacabka dhexdiisa lagu wado taasoo ay uga digayaan wasaaradda arrimaha gudaha ay uga digayso dadka ama cidda falalkaas ka dambeeya faldembiyeedkaas inay ka waantoobaan oo ay shacabka walaalahoodna u huraan oo ayna falalkaas muxuu ahaa soo noqnoqonaya ay ka waantoobaan waxaana sidoo kale muxuu ahaa aada uga xunnahay wasaaradda arrimaha gudaha ay aada uga xun tahay in falalkaas ay muxuu ahaa ay dhib u keeni karto gobolladaas ay nabadda iyo xasiloonidu ay ka jirto in muxuu ahaa ay mar walba ay dhib u keeni karto markaana laga waantoomo cidda muxuu ahaa ka dambaysa falalkaasna inay ka waantoodo oo aada uga waantoodo sidoo kale ugu dambays waxaan shacabka soomaaliyeed dhammaan tood ama muxuu ahaa aan u sheegayaa ama aan ugu baaqayaa halkan in ay muxuu ahaa ay mar walba wasaaradda arrimaha gudaha ay kala shaqeeyaan falalkaas aan hadda soo sheegnay ama falal dembiyeedka cidda muxuu ahaa wadata in ay mar walba la tacaawunaan oo ay ay u yimaadaan oo ay soo wargeliyaan cid walba oo ay u arkaan inay halis u tahay muxuu ahaa amniga iyo kala dambaynta ummadda soomaaliyeed ama muxuu ahaa ay mar walbana muxuu ahaa ay la tacaawunaan ciidamada amniga waana mahadsantihiin macali alwasiir waxaan jeclahay laba su-aalood inaan shirkaaga jaraid ku salaysan kaa weydiiyo arrinta ku aadan awaamiirtan oo kale dhowaanaya wasaaraddaadu soo saartay waxaana loo soo jeediyey in aan lagu qaban karin gudaha magaalada muqdisho dibadbaxyo iyo kulamo looga soo horjeeda dowladda ku-meel gaarka waxaana dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay ka dhacayay kulamo gooni gooni ah kuwa oo looga soo horjeedo dowladda ku-meel gaarka marka awaamirtii hore iyo tan maxay ku kala duwan yihiin mise xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta dowladda kuma jiraan cidda awaamirtiina u hoggaansamaysa su-aasha labaad waxa ay tahay arrinta ku aadan faldambiyeedyada puntland iyo shacabkeeda aad usoo jeediseen balqeex iyana waxa ay tahay
marka hore waxaan mar walba aan ugu baaqaynaa dhammaan muxuu ahaa shacabkeenna in mar walba waxaa weeye amni ahaan ay mas-uul ka saaran tahay dowladda federaalka maadaama muxuu ahaa ay mar walba keeni karto shirarka aan laga warqabin iyo mudaharaadyada sida aan horey u sheegay ay keeni karto amni darro waxaan cid walba oo muxuu ahaa oo mas-uul ah iyo cid walba oo muxuu ahaa shacaba iyo qof walba aan u sheegaynaa inaysan dan u ahayn mudaharaadyo aanan la ogeyn oo wasaaradda aanan fasax looga qaadan taasoo waxtar u ah shacabka mar walbana ay dhib muxuu ahaa keeni karto taasoo sida caadiga ay noqotaba ay kusoo dhex dhuumanayaan qooliyaha falalkaas dembiyeedka caadada ka dhigtay oo nabaddiidka waxaan marka shacabkana uga digaynaa iyo mas-uuliyiinta soomaaliyeed cid walba aan uga digaynaa in laga fogaado falalkaas oo aanan loo qaban ama aan loo qabin ruqsadda aan loo qabin taasoo mar walba keeni karta amni darro qodobka ama su-aasha labaad waxaan mar walba aan muxuu ahaa dowladda federaalka ah ay mar walba muxuu ahaa mas-uuliyad ka saaran tahay in dowlad goboleedyada muxuu ahaa soomaaliyeed oo xasiloonida ay ka jirto ay mar walba cid walba oo isku dayda inay muxuu ahaa amni darro ku abuurta ay uga digaysa raallina aysan ka ahayn waxaana ugu baaqaynaa dadka muxuu ahaa oo ama qoliyaha muxuu ahaa oo nabaddiidka inay kala fogaadaan ama ay ka fogaadaan falalkaas muxuu ahaa mar walba keeni kara dhiigbaxa iyo muxuu ahaa iyo dhibaatooyinka iyo dhimashada iyo muxuu ahaa oo shacabkana muxuu ahaa ku abuuri kara mar walba shakiga iyo dhibaatada ku abuuri kara iyo qaxa in ay mar walba muxuu ahaa ay ka digtoonaadaan waxaana leenahay cid walba oo isku daydaa falalkaas oo kale waxaan muxuu ahaa xukuumadda go-aan ka ah in ay mar walba waxa weeye muxuu ahaa ay ay arrimaha noocaas oo kale ah ay wax alla wixii ay muxuu ahaa oo baaqa iyo wax alla wixii ku saabsan amnigaba ay muxuu ahaa ay u jeediso go-aanna ay uga qaadato siday hadda maantaba go-aanka iyo baaqa uga soo jeedisay golaha wasiirada mudane wasiir waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo raba shirkaaga jaraa'id in lagu saarkaa weydiiyo su-aasha hore waa mid ku taalluqda shirkaaga jaraa'id haddii ay ka dheg adeegaan dadka dibadbaxyada dhigaya ama qorsheynaya inay abaabulaan iyo kuwa shirarka ku qabanaya hoteelada maxay tallaaba a wasaarad ka qaadaysaa tan xigta waa mid ka baxsan mawduuca oo ah dad barakacyaal ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey gobollada dalka qaarkood abaaraha ka jira uga soo barakacay magaalada muqdisho soo gaaray oo aan hooy haysan waxay cunaan haysan wasaaradda arrimaha gudaha dadkaas mas-uul ayay ka tahay maxay u qabanaysaa
marka hore waxaan rajaynaynaa waxaa wakti dheer lagu soo daalay ama la og yahay haddii aanan nidaamka iyo sharciga aan loo hogaamin ama aan loo hoggaansamin dhibka uu keeni karo marka waxaan isleeyahay waktigan shacabka soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed waxaa weeye waa ka dherigtay dhib iyo iyo qax iyo dhibaato iyo muxuu ahaa waa ka dherigtay waxaana uga digaynaa mar walba leenahay cidaha ama dadka soo abaabulaya mar walba nabad darrada waxa iyo amni darrada keeni kara inay ka waantoomaan waa uga digaynaa ciddii isku daydana inay arrimaha noocaasa iyo falalkaas ay ka waantoomi oo sharcigana mar walba isku dayda inay jebiso taas hadda waxaan u malaynayaa inay cad tahay oo ay sharciga hortegi doonaan cid walba ay noqoto sidoo kale arrimaha ku saabsan muxuu ahaa ama ku saabsan dhibaatooyinka ama muxuu ahaa shacabkeenna oo xaqiiqdii muxuu ahaa aada u dhibaataysan oo qaxa iyo muxuu ahaa abaaraha iyo ay saameeyeen wasaaraddu mar walba arrimaha gudaha waxla wixii mucaawimaah oo tabartooda waa ogtihiin mar walbana waa isku daydaa waana waajib muxuu ahaa ay xil ka saaran tahay wasaaradda inay u qaybiyaan waana loo qaybiyaa ama ha noqoto muxuu ahaa biyo dhaaminta ha noqoto ama ha noqoto muxuu ahaa wixii raashina oo loo heli karo laakiin waxaa iyadana muxuu ahaa runtii meesha in laga xuso ah hadda waa garan kartaan dhibku waa badan yahay oo muxuu ahaa aada u badan yahay waxana soo gaarana oo muxuu ahaa naga soo gaarana beesha caalamka ama deeqbixiyaashuna aaday u yaryihiin laakiin mar walba waxa weeye muxuu ahaa wixii karaankeenna iyo wixii gacanteena ku jira dadka mudan waa gaaraysaa waana gaarsiinaynaa haddii ilaha yidhaahdo wasiir wakiilada calanka soomaaliyeed waxaan weydiinaa xaaladda awdigeysa kooxaha nabaddiidka muqdishoba way ka wadaan nabaddiidnimada dhibaatooyin waa ka geystaan maxaa kusoo beegay puntland aa uga digta
waxaan jira oo muxuu ahaa aan la soconnaa baryihii lasoo dhaafay waxaa jiray muxuu ahaa isku dayo ay isku dayayeen qolyahaas nabaddiida inay meel walba oo nabadi ka jirto ama xasiloon dalka inay muxuu ahaa fidno ay ka kiciyaan taasoo aan la aqbali karin walaha wasiiradana sidaas ayay muxuu ahaa ay baaqaas ugu soo jeediyeen taasoo muxuu ahaa ay aysan suurtagal ahayn inay fidnadaas meel walba oo soomaaliyeed ay muxuu ahaa la gaaraan waxaana uga digaynaa in ay fidnadaas ka waantoobaan gobollada xasiloon sida puntland iyo gobollada kalena waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed aan leenahay hala muxuu ahaa muxuu ahaa hala gaaraan ama muxuu ahaa hala shaqeeyaan ciidamada amniga taasoo mar walba muxuu ahaa ciidamada amnigu ay kuhowla ay ku howlaysan yihiin sidii ay mar walba muxuu ahaa amnigooda u sugi lahaayeen taasaana waxtar u ah waxaana leenahay ayagana waxa weeye waxaa waktigii waa la gaaray waktigoodiina waa dhammaaday muxuu ahaa kooxyadaas waxaana ilaahay ka rajaynaynaa inay muxuu ahaa ay noqoto waktigii soomaaliya dhibka ay ku hayeen muddada dheer ay noqoto waktigii ay muxuu ahaa nihaayadoodu ay tahay saasaana ilaahay ka rajaynaynaa waana caddaanaysaa waana cadda